bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene raadiyo cadado qodobada caawi aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn waxaa faahino dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay qarax ismiidaamintaha ka dhacay magaalada muqdisho sheegayna in wax laga qaban doono madasha xisbiyada qarana oo dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in dhammaanba xilalka laga qaado hay-adaha ammaanka dowladda xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka kulan xal lagu raadinayay khilaaf ka dhashay xilka qaadista guddoomiyaha magaalada baardhere ee gobolka gado oo isfahamwaa ku soo dhammaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan oo tacsi u diray dadkii waxyeelladu ka soo gaartay qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug oo magaalada dhuusamareeb tababar uga furtay shaqaalaha wasaaradda ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug banaanbax looga soo horjeedo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ka dhacay magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo daahfurtay qaybinta bugaagta manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug qodobadaasi qodobo kale warkaamina raadiyo cadad ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba warkeentaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa sabdi axad ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labayo tobana diseembar sannada labada kun toban iyo sagaalka haatanna warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxi maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho dhinaca kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay qaraxaasi waxayna tacsi u direen shacabka soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay qaraxi maanta ka dhacay magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa dhammaan tacsi u diray weerarkii ismiidaamintaha ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen isgoyska ex control ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo heladii ummaddii muslimiinta aheed ee ku naf waayey qaraxii bahalnimada ahaa dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay in goobta ay la beegsadeen al-shabaab qaraxa bahalnimada ah ay muujinaysa ficilada gumaadka ah ee ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyo sida ay u bannaysteen dhiigga muwaadin kasta iyadoo aan kala sooc lahayn madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray xukuumadda in awooddeeda oo idila ay isugu geyso sidii gurmad caafimaad oo deg deg ah lagu fidin lahaa dhaawacyada iyo qoysaska dhibaataysan isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeeda in ay u gurmadaan walaalahooda ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxaasi bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiis allaha siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samri iimaan allah ka siiyo wakti ay kusoo beegantay waxay ahayd wakti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nool maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagaxgeliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibidhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla wax alla wixii taakulena ay la gaari karaan na la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisii naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samri iyo iimaan dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejegnaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namidayso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa isna dhankiisa ka tacsiiyey weerarka dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ka geysteen ex control ee magaalada caasimadda ah muqdisho kaasi oo lagu xasuuqay shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaana magacaabay guddi qaran oo ka shaqaynaya iskudubaridka gurmadka loo samaynayo dadka waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaana sheegaya in dhaawacyada aanan gudaha dalka wax looga qaban karin loo raadinayo caawimaad iyo daryeel dalka dibaddiisa ah waxauna ugu baaqay bulshada soomaaliyeed dal iyo dibadba meel kastoo ay joogaan in ay ka qayb qaataan gurmadka socda iyo dagaal looga soo horjeeda ururka al-shabaab waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayey qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada muqdisho waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiiro iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qeyb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmudka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro heladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karinna aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in la isu soo gurmado waa inayna shacabku isu gurmadaan xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqeyn doonaa si loo la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira argagixisaduna waxa ay isbeegsataa keliya waa shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda soomaaliyeed niyadooda marna daciifi mayso inta laga soo afjari doono guushana ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ku dambeyn doonto mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay si dhaqsale u caafiyo madaxda ka tacsiyeyda weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha aqalka sare kaasi oo ay ku naf waayeen dad shacab ah oo u badnaa ardaya u socotay goobo waxbarasho
waxaan ka xunnahay in geeri xumi inagu dhacday oo dad tiradiisa la leeyahay aad bay u badan tahay ay qaraxii saa ka dhacay in nagaga dhinta sidaa la ajligeed aqalku wuxuu go-aansaday inay tahay maalin tacsi ah oo aan shir la qaban karin iyo shaqo laakiin aan u tacsiyeyno oo keliya dadkii soomaaliyeed ee ku geeriyooday dhacdadaa naxariis darrada ah ee gardarrada ah dhinaca kale war-saxaafadeed maanta ka soo baxay dowlad goboleedka puntland ayaa loogu tacsiiyey dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaartay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo ku hadlaya magaciisa iyo kan golayaasha dowlad goboleedka puntland waxa uu u tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay qaraxi magaalada muqdisho ka dhacay kaasi oo cadowga ummadda soomaaliyeed ay ku xasuuqeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan waxa uuna alle oga baryey madaxweynuhu in uu naxariistii janna ka waraabiyo dadkii ku naf waayey weerarkaasi siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu ugu baaqay dhammaan shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in si wada jir ah lagu istaago sida al-shabaab meel qura looga soo wada jeesan lahaa loogana hortegi lahaa dhagarta ay mar waliba u maleegaan dadka rayidka ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xusaya inay la qaybsanayaan murugada iyo tiiraanyada dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi ee aanan waxba galabsan sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ah madaxdii ka hadashay dhacdadani sheekh maxamed shaakir cali xasan oo wax laga xumaada ku tilmaamay in shacab soomaaliyeed oon waxba galabsan wakhti walba lagu xasuuqa magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira waxa ugu baaqay inay u midoobaan sidii meel looga soo wada jeesa lahaa ururka al-shabaab ee dhibaatooyinka bacan ku haya ummadda soomaaliyeed
waxaa la yidhaa nin jir jir nin ji- la haysta jirkiisa jirridda kama qoslo waa jirkeennii gobolkii oo la jarahayo marka annaguna way isaga tacadsiiyadaynaynaa ahalkii iyo qaraabadii aad ugu sii dhowaa iyakana waa u tacsiyaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu naga wada sabar siiyo waxaan dhihi karnaa runtii waa musiibo soomaaliya haysata hay-ada yadaheediina loo soo marsiinayo gobolkood waxaan leenahay ilaahay ha naga bogsiiyo dhammaanteen ayaan leenahay halkaas ay wax ku soo gaareen intii dhimatana allah u naxariisto dhinaca kale agaasimaha guud ee isbitaalka madiina ee magaalada caasimadda ah muqdisho maxamed yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxa uu sheegay in isbitaalka lasoo gaarsiiyey toddobaatan iyo saddex qof oo dhimasho ah iyo dhaawaca konton iyo laba kale dadka waxyeelada xooggan ay ka soo gaareen qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayuu sheegay inay u badnaayeen dad shacab ah kuwaasoo isugu jiray ardo u socda goobahooda waxbarasho iyo dad ganacsato ah maanta ee, waxay ahayd maalin aada u culus oo aada yacni u xanuun badan dhaawacyo fara badan oo ay sababeen qarax ka dhacay ee, magaalada waxaana loo keenay ilaa konton iyo labo qof oo dhaawac ah waxaana loo keenay oo kaleeto toddobaatan iyo saddex meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka muloka uu keenay khasaaraha marka waa ujeedin intuu la egyahay bukaanadii qaliimadii iyo caafimaadkay u baahnaayeen waa u wada sameynay qaarna guryahoodan u celinoo dhaawacooda aada u fududaay qaarna qaybahan kala seexinay si ay u kala daran yihiin qaybaha ee, ee, xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay qaraxan oo ah kii ugu cuslaa ee bishan gudaheeda ka dhaca magaalada muqdisho ayaa mahadho iyo xasuus agoyna ku reebtay qulubta shacabka soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay khasaaraha rasmiga ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kale isbitaalada lagu dabiibayo dadkii waxyeeladu ka soo gaareen qaraxaasi ayaa waxaa booqday madaxweynayaashii hore ee soomaaliya ayagoo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in ay dhammaan bedesho hay-adaha ammaanka ee dowladda galad maxamed ibraahim ayaa faahfaahinay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaacisay tirada dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay qarax saaka ka dhacay isgoyska ex control afco iyo magaalada muqdisho kaasi oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhasha qaraxaasi sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaraddu guddi dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad u xil saartay gurmadka qaraxi ka dhacay isgoyska ex control afgo iyo magaalada muqdisho war-saxaafeed ka soo baxay dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxa u qornaa sida tan wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya waxay maantao dhan ka howlneed gurmadka iyo wax ka qabashada dadkii dhibaatadu kasoo gaartay qaraxi musiibada ah ee ka dhacay ex control afgo iyo magaalada muqdisho waxaa dhaawacyada loo qeybiyey toddoba isbitaal kuwaasoo isku ugu jira kuwa good iyo kuwa gaar loo leeyahay halkaas oo lagu fidinayo daryeel caafimaad sidoo kale waxaa la xaqiijiyey isbitaalada meydadka la gaarsiiyey inay gaarayaan toddobaatan iyo sagaal ruux oo u geeriyooda qaraxaasi waxaa ku dhaawamay qaraxa oo la geeyey isbitaalada boqol afartan iyo saddex qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo kasoo gaaray qaraxii maanta ka dhacay iyadoo boqol labaatan iyo toddoba ka mid ah la jiifiyey isbitaalada si loogu dabiibo wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay u xilsaartay guddi dhakhaatiir iyo halwadeenno caafimaad oo heer wasaaradeed ah oo qaabilsan gurmudka masiibadii maanta ka dhacday x control afgooye magaalada muqdisho dhanka kale madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa booqday isbitaalada ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay qaraxii saakay ka dhacay isgoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho mushkiladda aan la noolnahay waa mushkilada al-shabaab iyo alqaacida waa dhagarqabayaal ka been sheegay diinta islaamka u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed si macno la'aana marka runtii filkaas aadka u foolxun waa cambaaraynaynaa waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas dadnimaduna ma qabto maxaan ku idhahda soomaalinimaduna ma qabto qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku gelaayo qof miskiina oo risqudoona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta ilaahay wuxuu ku been u abuurtay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan dhihi lahayn dadka soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano dhallinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta islaamka waa ka fogtahay dhiig muslim janno laguma galo cadaabaa lagu galaa war jannada haddaad rabtiin beerafasha masaajidda aada qur-aanka barta ummadda kaalmeeya laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay carruurteedii oo jaamacada dhammaysay ama u socota a ka ooyansiisiin ama aabba ka ooyansiisiin ilaahay uguma dhowaanaysiin marka afkaartaanuna afkaar diineed ma aha waa afkaar lagu xumaynayo diinta islaamka afkaar lagu ciqaabayo dadka soomaaliyeed waxaana aaminsannaha inay ka timida dibadda inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo alqaacida maanta dalkaan uguma horeyso madaxweyne xasan waa soo joogay anigu waa soo joogay waxaan aaminsannaha shabaab inay ka xoog badnaadeen awoodda soomaalida u diyaarsan ama dowladda soomaalida u diyaarsan inay intaan ka yareed kaalmada laga helayo ajnabiga inay intaan ka yareed haddana sidaan si ka habboon in loo maareeyaan aaminsannaha
kulan looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafa ka dhashay xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha magaalada baardheer ee gobolka gado ayaa isfahan waa ku soo dhammaaday cabdulmajiid cabaas adan fantastic ayaa faahfaahinay waxaa natiijo la-aan ku soo dhammaaday kulamo xalay ilaa iyo maanta ugu socday gudaha degmada baardheere ee gobolka gado odayaasha dhaqanka iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo la doonayey in lagu xaliyo xiisad maalmahan halkaasi ka taagnayd oo ka dhalatay kadib markii dikraato ka soo baxday maamulka jubbaland la sheegay in xilalkii guddoomiyenimo looga qaaday guddoomiyaasha degmooyinka luuq iyo baardheere iyo ku-xigeenka gobolka gado ayaa waxaa ka dhashay xiisad asalka ku hayso xilka qaadistaasi warar aan halkaasi ka helayno ayaa sheegaya in kulamadaasi ay ku soo dhammaadeen natiijo la-aan kuwaasi oo u socday taliyaha qaybta gobolka gado ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo muddooyinkii dambe halkaasi howlo shaqo u joogay iyo odayaasha dhaqanka ee degmada baardheere ee gobolka gado dhinaca kale mas-uuliyiintan ayaa ku ballamay in ay shir wada jir ay ku yeeshaan degmada garbaharey ee gobolka gado kaasi oo looga tashan doono xiisadda siyaasadeed ee maalmahan ka taagan qaybo ka mid ah gobolka gado waxaana maalinta berrito lagu wadaa in degmada garbaharey ee gobolka gado ay gaaraan mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka gado waxaana si horu dhaca magaalada garbaharey ugu sugan xilligan guddoomiyaha buurdhube xasan yare oo isna qayb ka ah mas-uuliyiinta lagu casumay madasha shirkaasi oo dhowaan la filayo inuu ka furmo degmada garbaharey ee gobolka gedo tan iyo markii ay dowladda soomaaliya xirtay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo haatan magaalada muqdisho ku xidhan ayaa waxaa xaalad jahwareer ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah gobolka gedo waxaana ay mas-uuliyiinta maamulada gobolada gedo ay u kala jabeen laba qaybood kuwaasi oo kala taabacsan maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka galad maxamed ibraahim ayaa sii dheeraynay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta oo sabdi ah kulankoodii caadiga ku yeeshay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho caasimada dalka ujeedaha kulanka maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxau ahaa akhrinta saddexaad ee hindisharciyaadka doorashooyinka qaranka kaasi oo maalmihii dambe xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodayeen doodii ugu kuleed ay maanta xildhibaanada golaha shacabka ka yeesheen sharciga doorashooyinka oo soo maray heerarka kala duwan maadaama maanta uu ahaa heerarkii ugu dambeeyey ee akhrinta saddexaad oo badi xildhibaanadu aragtidooda ku biiriyeen guddoomiyaha golaha shacabka mudane mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa shir guddoominayay kulanka waxaana ugu dambeey lagu meelmariyey sharciga doorashooyinka qaranka oo aad muddooyinkii dambe looga doodayay madaxda xisbiyada iyo siyaasiyiinta u hadalhayeen boqol toddobaatan iyo kow xildhibaan ayaa codka ogolaanshaha siisay sharciga doorashooyinka waxaana diiday shan xildhibaan iyaduna ay ka aamuseen laba mudane oo kale sidaasna uu ku meelmaray sharciga doorashooyinka oo gocantay ku hayeen guddiga kumeelgaarka aheed diyaarinta sharciga ee golaha shacabka soomaaliya si kastaba beesha caalamka ayaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka dalbatay in xildhibaanada baarlamaanka ay si degdega ah u ansixiyaan sharciga doorashooyinka qaranka inta uusan dhammaan sanadka
gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa tacsi u diraya dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxi maanta ka dhacay magaalada muqdisho bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa gobolka hiiraan kasoo diray warkan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa tacsi u diray dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ilaahay ha u naxariisto intii maanta ku naf waysay qaraxii furinnimada ahaa ee ka dhacay ex control afgooye intii ku dhimatay sabar iyo imaan allah naga siiyo ayagana jannadii farduusahayd allah ka waraabiyo inta dhaawacahna allah caafiyo ilaahay ma aragtay ha bogsiiyo dadka soomaaliyeedna sabar iyo imaan allah ka siiyo dhammaan inta maanta meesha ku geeriyoota inta ku dhaawacantay waxaa nacasnimo ah oo waxooshnimo ah muddo ka badan toban sano in dadka soomaaliyeed uu ku socdo qaraxyo aan loo meelgayin oo ay samaynayaan dad soomaaliyeed dad soomaali ah oo dhahaya waxaan nahay soomaali waa nacasnimo waa doqonnimo waa waxooshnimo suurtagal maaha toban sano inaan fahmi weyno meesha nala ka jiro suurtagal maaha toban sano in carruurteennii iyo haweenkeennii iyo waayeeladeenni iyo dhammaan dadka soomaaliyeed in lagu hayo gumaad cid naga akhrisanaysaa ma jirto qofka ibni aadanka sanad waa khaldami karaa bil waa khaldami karaa maalmo waa khaldami karaa saacad waa khaldami karaa laakiin toban sano ma aqaano ciddii dilaysa toban sano ma fahamsani toban sano ma garan karo waxa i dilaya wax noo shaqaynaya maaha shacabka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in laamaha amniga ay la shaqeeyaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed arrimahan waa in si aad iyo aad looga digtoonaadaa waa in aad iyo aad looga fikiraa gaar ahaan dadka degan muqdisho ceeb ayay ku in maalin kasta qarax uu ku dhaco magaalada muqdisho oo dadka soomaaliyeed si sharci darro ah dhiiggeedu lagu maxaan ku rahdaa lagu lagu xalaalaysanayo dowlad keligeed wax ma qaban karto haddii aana shacabka la shaqeyn ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga keligood lama dagaalami karaan argagixisada rabaan dadka soomaaliya inay dhameeyaan waa in lala shaqeeyaa dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada ku howlan xasilinta iyo amniga magaalada muqdisho shacbiga degan dadka muqdisho ma waxaad doorateen in carruurtiinna subaxii iskool aad u gasataan maalmihiina wadooyinka la waro oo lagu baabi'iyo ma waxaad go'aansateen argagixisada inaad gabaad u noqotaan ma waxaad go'aansateen argagixisada inaad hooy u noqotaan oo aad qarisaan oo aydnan soo sheegin waxaad ogaataa ninkii qaryow ninkaasi ninkuu dilaayo ama waa hooyada ama waa aabbaha ama waa canugaadi sidaa darteed waxaa la rabaa damiirka inuu shaqeeyo oo qof soomaali ah aanu ogolaanin qof kale oo soomaaliya walaalkiisa in la qarxiyo damiirlayaasha ku shaqaynaya dhaqanka noocaas oo kale ah waxaa la rabaa dhammaan in laga soo wada horjeesto waxaa la rabaa isku meel in laga wada istaago waxaa la rabaa kulli in laga wada hor shacab iyo dowlad dhammaanteed anugu kuma eedaynaayo qaraxyada dhaca inay maxaan ku rahdaa mas-uuliyaddeeda inay leeyihiin oo keliya ciidamada dowladda iyo maxaan ku rahdaa dowladda soomaaliyeed iyo dowlad maxaan ku rahdaa iyo maamulka gobolka banaadir ee waxaan leeyahay dhammaan waxaan ku wada eedaynayaa qof kasta oo degan magaalada muqdisho iyo qof kastaoo soomaali ah oo degan meelaha uu qaraxyadu ka dhacayo waxaan ammaan iyo hambalyo usoo jeedina iyo sharaf iyo cizi iyo karaamo dadka degan meelaha soomaalida ah oo aanay ka jirin argagixisada iyo maxaan ku rahdaa iyo qaraxyada waxa ay diideen inay gabaad u noqdaan argagixisada waxay diideen inay qariyaan oo ay la shaqeeyaan argagixisada iyo dadka dadka dadkooda laaya banaanbax looga soo horjeedo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada bacaadweyne ee gobolka mudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay magaalada bacadweyne ee gobolka mudug ee galmudug waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay ka qayb qaateen maamulka degmadu iyo qeybaha kaldoonida bulshada ku nool deegaankaasi waxaana sababta banaanbax loo dhigay ahayd cabasho ay ka muujineen guddoon ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mahad cabdulla cawad oo ku eedeeyeen in faragelin uu ku hayo dhaqanka degmada bacadweyne ku mateli doona saxeeyaasha galmudug ee soo dhisi doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gudoomiyaha deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug axmed daahir oo la hadla reediyo icdaado ayaa sheegay in cabashadana ujeedada ugu weyn ay tahay cabasho xoogle ay ka muujineen guddoon ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxuuna sheegay inuu faraha uu kala bixi dayda dhaqanka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ku mateli doona xubnaha saxeeyaasha ee galmudug kuwaasoo soo dhisi doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxauu sheegay in dhibaato xoog leh hadda uu hayo dhaqanka islamarkaasna loo baahan yahay in faraha uu kala baxo wuxuu sheegay in xiriir ay la sameeyeen balse uu ka gaabsaday oo sheegay inuu ka garaabi diiday inuu faragelin uu ku sameeyo dhaqanka ka soo jeeda deegaanka islamarkaasna ka mid ah saxeeyaasha galmudug kuna sugan dhulmada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo halkaas u jooga sida usoo dhisalaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug sidoo kale waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay taageersan yihiin balse ay kasoo horjeedaan faragelinta mahad cabdil cawad uu ku hayo odayaasha soo xuli doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo hadda dhuusamareeb ugu sugan sidai usoo saari lahaayeen baarlamaanka labaad ee galmudug
qaybtaasuu faraha la galay oo faraha kala bixinaya ilaa dowladii hore oo ninkii la dhihi jiray cabdikariim xuseen guude asaga iyo dad lamidaha faraha kula jira oo ay ka dhaq- ka dhaq- ay ka dhaq- ay ka dhaqaaqi lahadaa adeer dadkii aan kala hadli lahayn oo dowladda noogu jiray dadka asaga una shaqaynaya weeye oo annaga ku taagan ee yacni horumarkeena iyo danaheenna ee noo gaarka ah dadkii aan kala hadalno kolley asaga waxa weeye miyad iyaha inaan kala hadalno maahane annaga eh, waxa weeye cid kale oo hadda aan kala hadalna ma jirto laakiin waxaan ognahay waxyaabaha uu ku kacayo waa waxa aan u socono dhaqdhaqaaqooda oon ognahay oo cadaynta asaga lasoo hordhigayo facebook waxay ku jiraan marka waxaan caddaynaynaa annaga cabashadeena waxaan ku caddaynaynaa inaan aan wax naga dhexeeya la arag waxaan ka codsanaynaa sir walaaltinimo leh faraha inuu kala baxo arrimahaas uu faraha kula jiro banaanbaxan maanta ka dhaca deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee galmudug ayaa ku su-aadaya xilli qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug ay weli muujinayaan cabasho ballaaran oo ku aadan qaabka loo dhisayo galmudug taasoo hadda ka wada dowladda federaalk soomaaliya magaalada dhowsamareeb ee galmudug guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkan inaad kala socoteen raadiyo cadado warka waxaa soo saaray halkan in kala socodsiinay anigoo cumar axmed ibraahim saxiifatan iyo kulanti dambe warkan warka xiga isma dhaaf